halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad si toosan uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka oo aad si toosan uga dhagaysan kartaan boggeena internetka ee v o a somaly com
habeen wanaagsan dhegaystayaal waa isniin afar iyo tobanka bisha sebteembar sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka ku soo dhowaada barnaamijka wacyigelinta dabeysha oo toddobaad walba habeenka isniinta ah hadda oo kale aannu idiin soo gudbinno
waa guul aadanaha u soo wada hoyatay guud ahaan gaar ahaan annaga haddaan nahay africa guushaas waxaa la rabaa in ay noqoto mid dadka ku qaata in ay hore usii wadaan ka hortaggiisa iyo wacyigelintiisa iyo cilmibaarista lagu samaynayo waa guul loo baahan yahay inay keento in hore loo wadaa wacyigelinta cudurkaas kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi xasan ashcari oo ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho codkiisuna waxa uu qayb ka yahay barnaamijka wacyigelinta dabaysha ee toddobaadka qodobada kale aad ku maqli doontaan barnaamijkeennana waxaa ka mida warbixinno iyo waraysiyo la xidhiira mawduuca uu ku saabsan yahay barnaamijkeenna maanta oo ah wacyigelinta cudurka dabaysha sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dareenka dadweynaha oo toddobaadkan ka imanaysa magaalada muqdisho iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
wasiirada arrimaha gudaha ee dalalka midooda yurub ayaa maanta shir ku leh magaalada brussels ee dalka beljumka shirkan ayaa looga hadlayaa sidii wax looga qaban lahaa dhibaatada ka dhalata qaxootiga tirada badan ee ku qulqulaya qaaradda yurub waxaana uu shirkani kusoo beegmayaa iyadoo ay dowladda hangari ay ku dhawaaqday inay maxkamad la tiigsan doonto cidda isku dayda inay ka baxsadaan booliiska ilaaliya xuduudda dalkaasi dalalka bariga yurub ayaa ku eedeynaya dowladda jarmalku inay mas-uul ka tahay dadka tirada badan ee ku qulqulaya yurub dowladda jarmalka ayaa aad uga caraysan dalalka kale ee xubnaha ka ah midooda yurub oo ka cagajiidaya inay qeybtooda hanaankaasi ay la doonayay in dalalkaasi ay tiro isla eg u wadaagaan qaxootiga dalkaasi ay ka qaataan
ciidanka amniga dalka masar ayaa dilay labiyo toban qof oo ay ku jireen dalxiisayaal u dhashay dalka mexico oo ay si khaldan rasaas ugu fureen xilli ay cayrsanayeen koox argagixiso ah wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka mexico ayaa sheegtay in laba muwaadin oo ku dhashay u dhashay dalkaasi ay ku jiraan dadka geeriyooday afhayeenka wasaaradda dalxiiska ee masar rasha casiisi ayaa sheegtay in shirkadda dalxiiska ee dadka halkaasi geysay aanay haysan ogolaanshiyo islamarkaana aanay madaxda kusoo wargelin in dalxiisayaal ay geyn doonto goobta loo yaqaano farafira isagoo sheegay iyadoo sheegtay in dhammaan safarada oo dhan ay waajib tahay in madaxdu ay ogolaato xilli ay la hadlaysay wakaaladda wararka ee a b wararka weerar si wanaagsan loo soo abaabulay oo ku bilowday ismiidaamin ayaa loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa kaasoo u sahlay in rag hubaysan oo ka tirsan maleeshiyada taalibaan ay galaan gudaha xabsiga sida uu sheegay maxamed cali axmedi oo ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka kaasni ee bariga dalkaasi maleeshiyada ururka taalibaan ayaa weerarkaasi ku qaaday xabsi ku yaala bariga dalkaasi iyagoo xabsiga kasii daaya boqolaal maxaabiisa saraakiisha afghanistan ayaa sheegay in xabsigaasi ay ku xirnaayeen afar boqol iyo soddon iyo lix maxbuus oo saddex boqol iyo konton iyo shan ka mida ay ka baxsadeen intii uu socday weerarku dowladda ayaa sheegtay in boqol afartan iyo sideed ka mida maxaabiistaasi ay halis ku yihiin amniga qaranka afghanistan war qoraala oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee afghanistan ayaa lagu sheegay in toddoba ka mid ah ilaalada xabsigaasi ay dhinteen weerar toddoba kalena ay ku dhaawacmeen warbaahinta ayaa sidoo kale sheegtay inay shan ka mida maleeshiya ka tirsan ururka taalibaan ee weerarka soo qaaday halkaasi ay ku dhinteen mas-uuliyiinta dalka maleeshiya ayaa sheegay inay xidheen saddex qof oo lala xidhiidhinayo qaraxyadii bambooyin ee ay dad badani ku dhinteen ee bishii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada bangkok ee caasimadda dalka tailand khaalid abubakar madaxa booliska maleeshiya ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada kuwaalanambuur waxaana uu sheegay in boolisku uu soo qabtay nin u dhashay dalka baakistan iyo laba qof oo reer maleeshiya ah oo ay mid tahay qof haweeney ah kuwaasi oo lala xidhiidhinayo qaraxyadii ka dhacay magaalada bangkok master bakar ayaa sheegay in booliska maleeshiya ay si dhow ugala shaqaynayeen tailand baarista la xidhiidha qaraxii toddobiyo tobankii bishii agost ee lasoo dhaafay ka dhacay macbadka erwan ee caasimadda tailand kaasoo ay ku dhinteen labaatan qof tobanaan kalena ay ku dhaawacmeen
marka warkaasi aad kala socotaana waa v o a washington sidii aanu ku baahinay barnaamijyadeennii baxayay toddobaadyadii u dambeeyey waxaa meelo badan oo geeska afrika ah oo soomaaliya ay ku jirto loo mashxaradayay muddo sanad ah oo cudurka dabaysha aan lagu arag gobolka dad badan ayaa qaba in buunbuuninta guulaha nuucan ah oo lagu degdegaahi ay wax dhimi karaan waxna u dhimi karaan dadaalkii loogu jiray dabargoynta cudurka dabaysha waxaana dhakhaatiirta iyo indheergaradku ay soo jeedinayaan in marka hore la dagaalanka cudurka lasii wado warbixin arrintan la xiriirta waxaa inoo soo diray waryaheena magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste inkastoo muddo hal sano ah la shaaciyey in cudurka dabaysha laga waayey guud ahaan geeska afrika gaar ahaanna soomaaliya ayaa misena waxaa jirta in farxadda guushaasi iyo dabaaldegeeda ay sababi karto inay wiiqanto dadaalkii loogu jiray ciribtirka cudurka dabaysha waxaana arrimahaasi ka hadlay qaar ka mida dhakhaatiirta magaalada muqdisho iyo aqoon-yahano u dhuum daloola halista cudurka boolyada uu ku hayo bulshada doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada muqdisho waxaana uu v o a uga waramay dhibaatada ka iman karta haddii ay bulshadu isdhigtaan iyagoo u riyaaqsan horumarka laga sameeyey cudurka dabaysha runtii warta waa guul in arrinkaas la gaaro laakiin waxaa la yidhaha guushaada baqa ayaa lagu daraa waa muhiim arrinka in la isdhiganin oo qof waliba inuu dadaalo oo culimmada iyo mataqaana dhakhaatiirta iyo idaacadaha iyo bulshada dhammaanteed in laga qayb qaato oo loo tago barakacayaasha oo dadka reer baadiyaha loo tago oo qof walba lagu wacyigeliyo cudurku haddii uu baxay in laga wada shaqeeyo sidunan ku soo laabo lahayn waayo wax kasta oo micnaha guul in la gaara way sahlanta laakiin in la xakameeyo oo guushaas la haysto ayaa waxay tahay challenge ah oo wax adag ah marka aan innagoo ilaahay kaashanayna waa inaan guushaas wada haysannaa oo aynan u kala haranin cid waliba meesha kaga aadan ay ka yacni ay shaqadaas ka sii wado waayo cudurkana waa halis waa dilaay waa nolosha bini aadanka wuxuu ku yahay cadow marka waa inaynan marnaba aynan u seexanin oo aan la dhihinin cudurkii wau baxay aan seexanno maya guushaada mar kasta baqa ayaa lagu daraa doctor cabdulqaadir waxa uu sidoo kale ka warbixiyey inay jiraan meelo aan weli la tegin islamarkaana dadka ku dhaqan aan laga tallaalin cudurka boolyada waxaana uu u soo jeediyey bahda caafimaadka inay la yimaadaan dadaalkii ay ku gaari lahaayeen goobahaas iyaga ah way dhici kardhaa inay jiraan meelo aan la tegin iyo meelo fogfog oo ka yacni duur ah ama baadiye ah marka meelahaas waxay u baahan tahay in wacyigelintu inay gaarto ama qoraal ku gaarto ama maqal ha ku gaarto ama muuqaal ha ku gaarto qofka haddii cudurka looga digo asaga ayaa daawada doonanaya laakiin haddaynan wacyigelintuba gaarin wax u soconaya ma laha marka meelahaas waa in laga shaqeeyaa aynu ka wada shaqaynaa sidii wacyigelintu ku gaari lahayd iyo sidii daawada ku gaari lahayd guulsha la gaaray si loo joogteeyo waa in mar kastaba ay daba joogto wacyigelin iyo shaqo inay isla socdaan wey labada dhinacba side by side inay u socoto oo mar kastaba kaamankii dib inta loogu tago mar kastaba talaalkii dib loogu celsho waa muhiim jiddan marka waan uga mahad celinaynaa w h o da iyo mataqa unisef iyo wasaaradda caafimaadka iyo intii ka qayb qaadatay arrinkan marka laakiin waa inaan arrinkaa dib si uun u soo laaban waa inaan la seexanin waa inaan la isdhiganin dadka ka hadlay waxyeelada ay keeni karto buunbuuninta ku wajahan in cudurka dabaysha muddo hal sana aan laga helin soomaaliya ayaa waxaa ka mid a doctor cabdirashiid sheekh cabdi oo qeexaya in guushaasi aanay noqon mid horseeda in la isdhigto waa runtaa waa jirtaa xanuunkan yacni africa inta badan wuu aafeeyey waana jiraa muddo hal sana laga joogo in la waayey cudur xanuunkan boolyada ah hadda ka hor in sidaan kale loo waayaa case laga helay soomaaliya oo dib loogu soo noqday marka iyadoo hadda arrinta hadda ad u weydiinaysay qaybka aheed oo yacni keentay in lees dhigtay la yidhi xanuunku wuu ka baxay maadaama xanuunkii laga waayey geeskii kadibna ay bila dhacday in laga helo case yacni boolya ah soomaaliya ama dabayl ah laga helo soomaaliya marka sidaa daraaddeed marka hadda waxaan farayaa hay-adaha ku shaqada leh sida unisef w h o wasaaradda caafimaadka iyo dhammaan qaybaha bulshada in xil la iska saaro aysan dhicin in la yidhaahdo xanuunkii wuu dabar go-ay laga seexdo si ayn halkaasi u dhicin wacyigelintan halkeedi laga sii wado laga wado m c jadan ay fagsiinka ay sida usii bixiyaan midka guurguuro sida boolyada xafadaha la geeyo marka waxaan faraynaa haddii aan nahay dhakhaatiirta in arrintaasi aan la fududaysanayn maadaama xanuunkii uu jiro doctor cabdirashiid ayaa dhanka kale tilmaamay inay jiraan waddooyin lagu gaari karo meelaha miyiga fogfog ee aan weli ololaha talaalka la gaarsiin waa jirtaa in meelo la gaari karin ay jirto laakiin micnaheedu maaha meeshaas lama gaari karo xanuunkii ha ka socda maaha micnaheeda wadooyin badan oo lagu gaarsiin karaa jiro talaalka cid walba oo maanta wax fahmi karto caqligeeda taam yahayna talaal ma diidi karto inta yaroo qalad ka fahamsan ee soomaalida yacni si qaldanba wax loogu sheegaa meesha ku jirtana in wacyigelin badan loo sameeyo wacyigelintaas si aan laga joojinin si ay u fahmaan in waxaana ay dan ugu jirto tilaalka adduunyada qaali buu ka yahay wax la heli kara ma aha lacag baa lagu iibsadaa laakiin ilaahay mahadiis annaga wuxuu nagu soo gaaray si bilaash ah oo deeq ah wax badanna uu naga qabanayo ma hadda faksiinada jiro oo hadda socdo waa casri xanuunadii lixda ahaa ka badan baa hadda ku jira oo muxuu ahaa yacni laga bixiyaa goobaha yacni masaajida ama goobaha faksiinka laga bixiyo ku jira marka waxaan farayaa bulshada muxuu ahaa inteeda fahamsan inay fahamsiiso inteedan fahamsanayn in xanuunkan iyo xanuunada kale oo laiska tilaalaba ay fursad tahay waayo dabeesha waxay ku jirtaa xanuunada aan laiska daaweyn karin laakiin laga hortegi karo maadaama ka hortagga ay ka wanaagsan tahay marka qof walba waxaan xusuusinayaa oo qayb ka qaadan kara ama fahamsan inuu qof kale walaalkiisa u sheego meel walbo ay muxuu ahaa yacni maanta macaarad iyo maxaafidba waa loo baahan yahay talaalka min ay ogaadaan meel kastana access loo yeesho in la gaarsiiyo dhibaatada ka iman karta haddii ay bulshadu aaminaan in cudurka dabaysha guul laga gaaray oo muddo sanad ku siman aan lagu arag soomaaliya ayaa waxaa si kooban uga hadlay xuseen cali nuur oo ah madaxa qaybta shaybaarka jaamacadda balaasma ee magaalada muqdisho waxay leedahay dhibaato aada u ballaaran haddii oo la dhahaa wenyeer lama arkin cudurkii dabaysha aan seexano wuu sii laba jimaari karaa ama meeshii wuu kasii kixi karaa marka inaan las dhigan oo maxaa la dhahay tilaalkii iyo ololihii meesha laga sii wadaan dhihi lahaa qaabkee loo wadaya tilaalkii dabeesha in la ama kambeyne la sameeyo oo maxaa la dhahay carruurtii laga tilaalo hay-adaha caafimaadka waxaa la gudboon hooshii ama mas-uuliyaddii ay saarnayd inay sii laba jabaaraan oo hooshooda ay gutaan min gobol ilaa degmo tuula inay tilaalkii ay gaarsiiyaan ugu dambayntii maxamed maxamuud oo ka mid a kalkaaliyaasha caafimaadka gobolka banaadir ayaa hoosta ka xariiqay waxyaabaha laga dhexli karo cudurka dabaysha haddii guusha la gaaray aan lagu garab wadin wacyigelin joogto ah iyo ololihii ku aadanaa dabargoynta cudurka dabaysha way dhici kartaa in laisdhibto oo cudurku soo baxo sababtoo a waxaad qarsato way ku qarsadaan cudurka haddii laga guulaystay oo layidhi wuu dhammaaday haddii sidaas looga haro awalba ma jirin wuu soo kaca sidiibu usoo kacaya baan isleeyahay waxaanan qabaa in lasii badiyo dadaaladii looga hortagayay cudurka dabaysha waxaan kaloon kula talin lahaa hay-adaha gacanta ku hayo cudurka dabaysha soomaaliya waa ognahay dowladda xoog badan ma jirto inay sii wadaan shaqadooda ay sii dhammaystiraan ayna la socdaan dhallaanka jiro waxaan leeyahay qaxootiyada iyo dadka barakacayo si qaasaa loola socdo hana sii wadeen kaambinadii sii wadayay shaqadan qaabkee loo wadi karaa markay noqoto tallaal iyo markay noqoto wacyigelinteesa muhiimadda la saaraya aniga waxaa ila habboon in labadaba la isku garabwado sababtoo ah waxay ka hortegaysaa wax badan oo qarsoonaa xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhinaca kale waryaheena xasan kaafi qoyste ayaa waraysi ku saabsan waxyeelada laga dhexli karo buunbuuninta guulaha laga gaaray cudurka dabaysha oo uu la yeeshay cabdulaahi xasan ashcari oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho ugu horreyn cudurka dabeesha waa cudur halis ah dilaa ah gaar ahaan africa waxaa lagu daraa lixda cudur oo dilaaga ah oo caruurta under five eight yearska ka hooseeya aada u laaya in laga raayay oo muxuu ahay to aan sano sanadkan iyo sanadka horreeya aan riboodyada lagu helin kiisaska oo cudurkaas ilmaha uu soo ridanayo waa guul aadanaha usoo wada hoyatay guud ahaan gaar ahaan annaga haddaan nahay africa guushaas waxaa la rabaa in ay noqoto mid dadka ku qaada in ay hore usii wadaan ka hortagiisa iyo wacyigelintiisa iyo cilmi baarista lagu sameynayo iyo saameynta uu ku leeyahay cudurkaas markii loo eego carruurta waa guul loo baahan yahay inay keento in hore loo wadaa wacyigelinta cudurkaas miyaanay habboonayn in qaybaha bulshada loo sameeyo wacyigelin ku aadan halista cudurka dabaysha iyo qaabka looga hortagi karo intaba si dadku ay qaadashada tallaalka ugu nuglaadaan marka la leeyahay preventionka wuxuu yahay in awareness racing oo wacyigelin dadka loo sameeya dadka la baraa halista cudurkan uu leeyahay dadkii uu soo laayay historigiisa dadka markasta la fahansiiyaa iyo qaabaha loo qaado iyo halista uu leeyahay taa waxaa ku jirta in la wado tallaalkii la bixinaayey oo muxuu ahayto o b v ga oo leobolio vaccineka la bixinaayey in m c ejyada rotiinkii uu socdaa cambaynkiina la sameeya waayo waxaa jiri kara in collabs uu soo noqdo cudurkaas halisteeda halis oo la fogeysan kara ma ahan annaga gaar ahaan soomaaliya haddaan nahay ama geeska africa waxaa fiican in la wado ilaa iyo muddo dheer tallaalkaas bixintiisa waayo outreachka la gaara ilaa iyo miyiga ilaa iyo meelaha aan access ahayn oo oo muxuu ahay to aan gaaraynin muxuu ahay to caafimaadka aan gaaraynin rural areaha ama meelaha ka fog adeega caafimaadka basic health service-na ma ahan mid guud ahaan magaalooyinka xataa wada dhammaystirmay marka waxaa jiri karta inuu meelaha qaar uu ku qarsoomo oo sikadiisa usoo boodo marka waxaa fiican in la wado een, een, muxuu ahay to bixinta tallaalka la wado sida mcjada laga bixiyo cambeyn ahaanna loo bixiyo sidoo kaleetana waxaa la rabaa in la wado cilmi baarista lagu sameeyo cu- cudurkan een, riboodyadiisa la raadiyaa in muxuu ahayto notificationkiisa la sameeyaa in dadka la baraa halisaha uu leeyahay annaga soomaali ahaan labadi kun iyo koo iyo tobankii markii abaaraha ay dhacayeen misalis waa la ogaayay ama jadeecada ee, dhibaatada ay u geysatay caruurta ay u geysatay inta kun oo caruur ee dishay taana waxaa keenaysay dad miyi joogay oo aan protectionkooda lahayn in ay magaalooyinkii soo galeen marka horena tallaal ah u heli karin saas marka booliyadana booliyadana waa la mid oo waxay la mid tahay cudurrada dilaaga la mid tahay waana keesaskeedana waa halis oo waa dilaa marka waxaa loo baahan yahay in lasii xoojiyo wacyigelinta dadka lagu hayay iyo bixinta tallaalka caruurta Een, maadaama tallaalka awal uu ahaa rootiin keliya waxaa hadda qabnaa annaga aqoon ahaan in loo gudbiyo gaar ahaan annaga soomaaliya tallaalka waxaan u malaysaa inuu baryo baryo ku jiro oo aanan muxuu ahayto waalidka lagu xisaabtamin waxaan aaminsannahay waalidka in lagula xisaabtamo inuu caruurtiisa sida lagula xisaabtamayo inuu iskuulka geeyo oo m c h ka keeno Al- oo lagula xisaabtamo inta caruurah uu tallaalo iyo inta uusan tallaalin lagula xisaabtamo guusha laga gaaray cudurka dabaysha ee ah in muddo sanad aan lagu arkin soomaaliya buunbuuninta arrintaasi ku wajahan maxaa dhibaato ah ay ku keeni kartaa dadaalkii loogu jiray ciribtirka cudurka dabaysha Eh, waxay keeni kartaa in la isdhigto Een, waxaa jiro marka cudurrada la- la- la- ka hortagooda ama dagaalkooda lagu jiro waxaa jirto qaacidooyin loo isticmaalo sida ciidanka oo kaleeto ciidanka waxaa ognahay haddii magaalo oo amni ahaan loo sifeynayo waxaa jiri kara waxa ay yidhaahdaan af carabiga ay ku yidhaahdaan aljuyuub alkhafiya jeebab qarsoon inay jiri karaan marka in la wadaa baaritaankeeda bixinteeda haddii buunbuuninta la sameeyo oo la yidhaaho waa laga guulaystay oo lays meel dhigto oo loo maleeyo sida cudurradii la dabargooyo sida furqo kaleeto loo maleeyo waxaa halis ah in cudurkan uu soo boodo dad badanna uu laayo waa hagaag meelo badanoo waxaa jira miyiga soomaaliya ah oo aanay hay-adaha caafimaadku gaarin ama dhul kale oo aanay dowladuba ka arrimin marka dhulalkaas sidee hay-adaha caafimaadka u tegi karaan si loo ogaado in cudurkii la dabar jaray iyo in kale wallaahi waa midda aan sheegayna oo ah ayaanan loo seexanin waa adag tahay meelaha qaar in la tago ama laga helo xog muhiim ah oo ku saabsan een, oo ku saabsan een, jiritaanka cudurkan iyo keysaskiisa tusaale ahaan meelaha ay maamulaan dadka diidan tallaalka oo kaleeto diidan ama hay-adaha caalamiga qaarkood aan u ogoleen Eh, way adag tahay in laga helo riboodyo sax ah ama daatooyin sax ah ama la gaarsiiyo basic eh, vaccinationka tallaalka oo rootiinka ah ama cambeyn la gaarsiiyo sidaa awgeed halista ah in meeshaas uu ka jiro cudurkaas ama uu ku qorson yahay waa halis jirta waxaan qabnaa annaga soomaali haddaan nahay gaa- gaar ahaan soomaaliya weli maanan gaarin heer aan isdhiganno oo aan dhahno cudurkaas waa ka raaya ashcari waxaa jira barakacayaal isu guurguura inta badan qaar miyi ka yimaada magaalada soo gala magaalada laftirkeeda qaar xerooyinka isaga dhex guura dadkaasna inta badan waxay wadi karaan fayraska cudurka maxaa la gudboon hay-adaha caafimaadka iyo dadka tallaalka ku shaqada leh si arrintaas guul looga gaaro Eh, arrintaas lababa waa loogu guul gaari karaa Een, systemka dawliga ah inuu amar ku bixiyo in een, muxuu ahayto waalidiinta lagu qasbo in eh, keenaan health serviceka ama m c jada ay keenaan midda kaleetana waa in kor loo qaada outreachka haddii ahaan lahayn kaambeenada la sameeyo een, meelaha xerooyinka qaxootiga la gaaro la gaarsiiyo tallaalka la gaarsiiyo hadda kaambeena waa la sameeyaa laakiin in si effective ah oo oo muxuu ahayto maareen sax ah leh oo maamulid sax leh way dadaalayaan shaqaalaha caafimaadka laakiin waxaan qabnaa annaga aqoon ahaan in meeshaas weli gaab uu ku jiro oo sidii la rabay aan tallaalka loo bixinin qaybaha bulshada maxaa la gudboon inay uga qayb qaataan dadaalka noocan oo kale ah Een, ururada bulshada rayidka eh, ama ururada aan dawliga ahayn waxaa habboon een, urur kasta wuxuu leeyahay istaraatiijiye kaga degsan een, wacyigelintiisa urur kasta waxaa habboon inuu ku darsado long version oo dheer eh, vision dheer oo waqti dheer qaadanayo oo wacyigelin ay u sameynayaan eh, dadka ay u sameynayaan taasoona lagu garab wado bixinta tallaalka oo la joogteeyo ilaa iyo muddo muddo oo si fiican loo xaqiijiyo raac reeb tiro cudurkaas wacyigelintana wacyigelintana waa in eh, la wadaa iyadana wacyigelinna waa la wadayaa dadka waxaa la barayaa een, halisaha uu leeyahay waxa uu yahay sida uu ku fido iyo muxuu ahay sida looga hortegi karo oo tallaalka ah ka hortagga tallaalka ahna waa la wadayaa asan haddii ahaan lahayd rotiin oo m c jada degmooyinka iyo laamaha ku yaalla in laga bixiyo iyo haddii ahaan lahayd outreach meelaha ka fog magaalooyinka miyiga iyo rural area iyo kaamamka oo aanan health serviceka uu ku liito in la gaara iyagana cabdulaahi xasan ashcari oo khadka telefoon ama ama magaalada muqdisho ugu waramayay waryaheena xasan kaafi qoyste
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington meelaha baaqa la xiriira joogteynta la dagaalanka cudurka dabeysha ay kasoo yeerayaan waxaa ka mid a deegaanada puntland oo cudurka mar- dagaal- la dagaalankiisana uu aada uga socdo waryaheena nuux muuse birjaab ayaa warbixin arintaasi ku saabsan noo soo diray howlwadaennada caafimaadka ayaa ugu baaqaya maamulada soomaalida inay xoojiyaan dadaalada joogtada ah ee lagaga hortegayo fayraska booliyada si uusan dalka mar kale ugu soo laaban maadaama aan muddo sanad ahi lagu arag jamaal maxamed warsame oo ah madaxa ururka adeega caafimaadka soomaaliyeed islamarkaana ka mid a dhakhaatiirta ka howlgasho garowe oo la hadlay barnaamijka ayaa sheegay in dadka soomaaliyeed ay wakhtigan aqoon badan u leeyihiin booliyada soomaalidu ama bulshada reer soomaaliya een, waxay aada iyo aada uga war fiican iyo warbixin badan ay uga heleen cudurkan waxa uu yahay iyo halista iyo khatarta uu leeyahay waxay ogaadeen waagi yaamihii hore iyo ama waayihii hore soomaalidu kuma baraarugsaneen waxa ay tahay booliya waxa sababa iyo waxa ay sababi karto intaba laakiin hadda wacyigelin badan aan sameynay kadib waxay ogaadeen in dhibaatada iyo halista uu leeyahay iyo aafaadka uu sababi karo xanuunkan haddii uu yimaado marka u malayn maayo inay ilaawi doonaan dadkii uu ku dhacay iyo dadkii uu saameeyey iyo dadka xanuunku intaba way hayaan in dhibaatada uu leeyahay iyo waxyaabaha uu ku sababi karo marka u malayn maayo in su-aashaas inay maxaan ku rahdaa ay ilaawi doonaan ama maskaxdooda ay ka saari doonaan oo ay joojin doonaan tallaalkii iyo adeegii ay u doonan jireen xarumaha caafimaadka ama adeegyada ama een, xarumaha bulshada een, loogu adeego sida m c h-yada iyo isbitaalaadka waaweyn iyo xarumaha brefatka inay tagaan oo ay ka qaataan adeega ka hortaga ama tallaalaadkii looga hortagi jiray xanuunkaas oo aan ku baraarugsan yihiin una malayn baa inay ilaawi doonaan dhinacyada ay qusayso adeegyada caafimaadka ayaa loogu baaqay in ay sii labalaabaan dadaalada ka hortegista islamarkaana aysan ka seexan maadaama muddo sanad aan la arag fayraska Een, waxaana la gudboon een, dhakhaatiirta wasaaradda caafimaadka dhammaan ururada ka shaqeeya iyo hay-adaha internationalka iyo kuwa u n kaba oo ka shaqeeya barnaamijkan ka hortegiisa iyo inuusan dhicin waxaana la gudboon in aan sii wadno siina xoojinno sarfacekii iyo adeegii aan wadi jirnay oo ahaa sida wacyigelinta bulshada een, in ay sameeyaan een, dadku inay qaataan tallaalkii inaan sameyno kambeenadii aan sameyn jirnay oo ahaa kuwii bilaha ahaa kuwii kuwaatarliga ahaa iyo kuwii sanadlaha ahaaba intaba inta inaan samayno oo bulshada inta aan la gaaray inta aan la gaari karinba iyo meelaha aan la gaari karinba ama ha loo gaari waayo security ahaan ama ha loo gaari waayo wadaxumo ahaan inaan bulshado dhan gaarsiino adeegaas uu uu kowa ka yahay tallaalka ama ama kambeenkan tallaalka ee booliyada oo bishii la qabto afar ilaa saddex jeer inaan sii xoojinno dadkiina wacyigelintii iyo aafadii iyo ba- iyo dhibaatooyinka uu xanuunkan lahaana aan kusii wacyigelinno aanan ka daalin dadkiina ay sii ogaadaan adeegaasna aysan marnaba aysan ka marnaan ilmaa intuu dhalanayo ilaa shan sana inuu jiro hooyo kasta aabba kasta iyo qof kastoo mas-uula inuu ogyahay dhibaatada uu leeyahay xanuunkan oona ku dadaalo sida uu- uu u samayn lahaa een, inuu ka tallaalo ilmo kasta oo oo shan sano ilaa hal sanona inta u dhexaysa talaalkaasna ay qaataan baana la gudboon jamaal ayaa sheegay in loo baahan yahay sidii la isaga ilaalin lahaa fursadaha soo celin kara fayraska sidii horeba loo arkay dadaalada een, aan samayn karno kow horta waxa weeye wacyigelinta dadka labo waxa weeye inaan keenno adeegyadii looga hortegi lahaa xanuunkan oo ah tallaalka saddex inaan samayno kambeenadii ama ololihii tallaalka ee aan samayn jirnay oo bilaha ahaa oo aan mar kasta oo ilmo kasta oo dhasha ilaa shan sana intuu gaaro aan ku tallaalo ilmahaas kana tallaalno fayraskaas booliyada oo uusan dhicin ilmaha inuu jaanis uu ku helo ilmihii oo aan tallaalneen inuu xanuunka u yimaado xanuunkan waa la irdikeet kareeyey wuu soo laabtay wuxuu u soo laaban waayena waxa weeye in- in meelaha aan lahayn la la gaari karin oo security ama amni darrada ay ka jidho ama wadaxumada ay ka jirto in la gaaro meel kasta iyo goob kasta oo ilmo yar oo shan sano ka yar uu joogo in loo tago lana tallaalo inta badan deegaanada fogfog iyo miyiga waa meelaha uu ku yaryahay gaarista tallaalka waxaana dadweynaha ay in badan walaac ka muujinayeen in arrimahaas ay sahasho in fayraska uu ku dhunto meelaha uusan gaarin tallaalka horta waxaa waajiba mar kasta in talaalkii uu gaaro ilmihii talaalkaasna ilmahaas uu gaaro waa wax combalsary oo waajiba oo nasaaran ilmahaas meel kasta uu gaaro aa uu joogo in ilmaha uu talaalkaas aan gaarsiino Een, waxaa marka nala gudboon in aan ka qayb gelino ololahan iyo efortisigan iyo dala- dadaaladan aan wadno inaan ka qayb gelino dadkii culimaadudiinkii dadkii waceen cuqaashii odayaashii iyo dadkii communitygaas leaderka iyo interpointiga u ahaa inaan ka qayb gelino ay nagala qayb qaataan si aan u gaari lahayn aan si aan inaan gaarsiino talaalkaas ilmahaas meel jooga meelaha aan la gaari karin dhakhaatiirta caafimaadka ah ayaa ugu baaqaya waalidiinta iyo qaybaha bulshada inay iska ilaaliyaan in caruurtooda uu ku dhaco fayraska kuna dadaalaan nadaafadda bulshada dhex- dhankeeda waxaa laga doonayaa kow horta inay ku dadaalaan in ay qaataan talaalka lambar labo inay ogaadaan in ay o- ee, dhibaatada uu keeni karo een, fayraskan nambar saddex in ay keen- ay iska ilaaliyaan marka roobka uu do-o hadda xilligiisa roobkaa soo dhow inay iska ilaaliyaan meelaha biyaha ay fadhiyaan meelaha wasakda ah inta badan xanuunkan waxaa ka dhashaa na- nadaafad darrada waxyaabaha ka dhasha waa waa ka mid a marka inay sameeyaan in promotionkooda iyo nadaafadooda ay kor u qaadaan in ay sameeyaan inay booqdaan xarumaha caafimaadka siiba waxaan kula dardaarmayaa hoyooyinka uurka leh ho- een, hoyooyinka uurka leh in maxaan ku raahdaa ay marka alaale marka ay ay iyo hooyooyinka oo dhanba in mar kasta ay sameeya ku dadaalaan inay xarumaha baaqdaan haddii ay arkaan waxay kaga shakiyaan calaamadihii uu lahaa een, xanuunka oo inta badan meelaha oo dhan derbiyada kuda dheganna in lasoo xariiraan xarumaha caafimaadka wasaaradda caafimaadka ay kow ka tahay meelaha msjadana ay kow ka yihiin dhammaan in lasoo xariiraan ayna ku dadaalaan in ay mar kasta aysan ilaawin inay helaan talaalkaas oo ah ka hortega koowaad iyo kan la- waxa- kan ugu dambeeya kan ugu bilow ugu horreeyaba oo laga hortegi karo xanuunkaas nuux muuse birjeeb barnaamijka booliyada v o a garowe sidoo kale wariyaheena magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa warbixintan arrintaasi ku eegaya sii waditaanka halganka loogu jiro dabargoynta cudurkan dabaysha ayaa ah mid dunida ay weli dareensan tahay gaar ahaan qaaradaha afrika iyo eshiya oo dalal ka mid ah uu kusii dambeeyey cudurkani marka laga yimaado dabaaldega la xidhiidha inaan qaaradda afrika lagu arag muddo sannad ah hayaabahda caafimaadku ay tilmaamayaan inay muhiim tahay sii waditaanka dadaalkii hore loogu jiray ee lagula dagaalamayo cudurkan waa sida uu qaba doctor ciise cabdi jaamac muhiimad aada u wanaagsan bay leedahay maadaama afrika ay focus ahayd ama ay ahayd meel farta lagu gudayey eh, xanuunkuna wadamada kusoo noqday sida soomaaliya oo kale eh, sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobanka Eh, muhiimad aada u wanaagsan buu lahaa waxaa kaloo jira in lasii xoojiyo eh, sidan sanadkan oo kale loo ay afrika u noqotay inuu ka eh, aan xanuunkii marna lagu arag ayaa waxay noqotay mid aada u muhiim ah qaaradda oo dhanna looga dabaaldegay eh, lana jecel yahay in lasii wado dadaaladii ay caalamku sameeyeen eh, iyo xukuumadaha iyo eh, donorskuba sii waditaanka dadaaladaasi oo la aaminsan yahay inay door laxaad la ka ciyaari karto xakamaynta lagu sameeyey cudurkan ayaa ah mid ahmiyadeeda leh gaar ahaana marka la eego ololayaashii cudurkan ee socday gaar ahaan tallaalka iyo wacyigelinta doctor maxamed xuseen maxamed waa dhakhtar ka mid a dhakhaatiirta ka howlgala magaalada hargeysa waxaa loo sii wadi karayaa dhowr siyaaboodba waa loo sii wadi karaya kow een, waxa weye ujeeddada waxa weeye ee, sida loo sii wadaya waxa weye in maaragtay dowladuhu iyo matalan innaga somalilan ahaan iyo geeska iyo waddamada kale dee uu saameeyo xanuunkani ama maaragtay lagu arkay kow waa inay maaragtay gartaan ama meesha ay ka saaraan hababka uu xanuunkani ugu gudbayo biniaadanka Eh, because waxa weeye xanuunkani waxa weeye sideedaba wuxuu ku gudbaa matalan saxaradii oo taabata matalan biyihii la cabayey contamination ku samaysa oo matalan sideenna dee aynu dhulka soomaalida baraagaa laga cabaa Eh, saxaradu matalan waxaa soo qaada gacanada maaragtay baraagaha dabeetana biyihii la cabeeyey iyo balliyadii iyo wixii bay soo galaan dabeetana dadku saasay ku qaadi karaan marka waxa weeye haddii meelaha gacanadaas iyo balliyadaas iyo waxyaabahaas meesha laga saaro waxa weye- waxa weye wax ka mid a ama tusaale ka mid a marka siyaabaha guud ee looga hortegi karaya waxa kamid a in hababka noocaasa la sameeyo in maamulka iyo hanaanka maamulka talaalka maaragtay la dardargeliyo in maaragtay tirada caruurta ee la talaalo had iyo jeer alle maaragtay iyadana coveragkeeda la badiyo wacyigelinta oo la- maaragtay sii kordhiyo lasii laban laabo lasii afar laabo oon halkaa lagu ilaabin habab noocaasaba maaragtay dee aan loo sii wadi karayaa iyadoo hadda keliya lagu dhawaaqay in cudurkan dabaysha aan la arag muddo sannad ah balse waxa weli aan la gaadhin heerkii la shaacin lahaa dabargoynta cudurkan ee qaaradda afrika haddaba maxay tani ka dhigan tahay waa kan mar kale doctor ciise cabdi jaamac lama odhan karo waa dabargoyn Een, waayo ha- muddo hal sanaa lama arag haddana een, haddii lagu noqdo fikradihii ahaa yani sababaha loo geli waayey ama waxaa la isweydiiyaa muxuu nigeria iyo soomaaliya kusoo labagoor noqonayaa iyadoo loo eedeynayo caqabado badan oo haysta oo ay kamid yihiin een, een, xagga amniga dartii Een, waxaa kaloo jira istaraatiijiyada lagu ilaalinayo oo fara badan ayaa waxay noqonaysaa in caalamku uu culays badan saaro iyo ta- een, tamar badan si loo xakameeyo wadamadan aad sheegnay oo dadaal badan loo galo Een, hadday noqoto sidau xanuunku ku fidayay ahaa een, ma wasakda iyo baraagihii uu ka yimanayey mise le ma awoodaha talaalaada systemska sida loo xoojin lahaa ama iyadoo ay noqonayso yani in coverageka ama laga daba tago sida loo sameynayo iyadoo la wacyigelinayo dadka ta- een, dhaqanka een, culimaadiinka iyo ko- bulshada nooceeda oo dhan si loo xakameeyo inaanu mar labaad soo noqon ama mar saddexaad cudurkan oo ka mid a kuwa faafa islamarkaana ay dunidu kula macaamisho in laga hubiyo isu socodka bulshada iskaga kala gooshaysa dalalka caalamka ayaad moodaa in si weyn loogu dabaaldegay maqnaashihiisa cudurkan ee muddada sannadka doctor ciise cabdi jaamac ayaa qaba in loo baahan yahay sii xoojinta tallaalka carruurta si looga taxadiro inuu soo laba kacleeyo sida sida taariikhdan ku hayno ee in badan dhacday een, waxay ahayd istaraatiijiga caalamku ilaa labada kun iyo tobanka in istaagto haddana way soo noqnoqotay marka lama odhan karo ma dhici karto way dhici kartaa Ee, tusaale ahaan iminka africa oo kale sanad baa iminka aan lagu arag ee, waxaana loo dabaaldegay koob iyo tobankii bishii sideedaad oo agost iyadoo ay saa tahay haddana question mark baa saaran calaamad su-aal sida tusaale ahaan bakistan iyo afghanistan oo ah adduunka meelaha aan weli een, laga cirib tirin sidaasoo kale way dhici karaan laakiin inagoo xagga wanaagsan baynu ka eegaynaa maadaama ay, een, wacyigelinta dadka odhan soo og yihiin een, aynaan ku baraarujinna dadweynaheena inay talaalka qaataan oo ayna ka warhayaan caruurtooda waxaynaan- waxaynu ku rajaynaa insha allahu tacaala inay saa naga cirib tirto iyadoo ay kala duwan tahay dabargoynta iyo xakamayntu ayaa sidaa aynu soo tilmaamay ay tani ka dhigan tahay in muddo labiyo toban bilood ka badan aan la soo sheegin cid u asiibay cudurkaasi haddaba haddii la isdhigto amaba dadaalkii lagu jiray wax laga dhimo saamayn maxay yeelan kartaa waa kan mar kale doctor maxamed xuseen maxamed xanuunkan maaragtay een, waa la hakiyey uun Een, haddii dadaaladii jiray iyo hanaanadii jiray iyo tallaaladii socday iyo wacyigelintii iyo la socodkii iyo waxyaabihii oo dhan in yar la hakiyo oo lays idhaahdo xanuunkaasi wuu idin daayay inama daynin ee weli wayna sugayaa marka waxa weeye waa inaan la yaraysaninee dadaalka lasii labanlaabo si maaragtay een, xididada loogu saaro sidoo kale waxaa sannadihii u dambeeyey sare u kacay fahamka bulshada ee la xidhiidha cudurkan taasi oo loo aaneeyo hoos u dhac ku yimi halistiisa waxaanay dunidu isku jiho ugu socotaa sidii mar uun loo gaadhi lahaa dabargoynta cudurkan sidii horeba loogu guulaystay cudurro kaleba doctor ciise cabdi jaamac ayaa qaba in loo baahan yahay samaynta guddi ka howlgasha dabargoyntiisa komitiyo eh, global eradication pol eradication oo caa- ay ku jiraan culima culimada caalamka sida een, een, sheekhada waaweyn ee caalamka sheekha maka waxaa een, suurtagala inagana inaynu een, guddiyo sameyno een, laga waacgeliyo culimadiinka een, oday dhaqameedka si ay iyaguna yihiin waa kuwa ugu muhiimsan ee bulshadeena ah, oo gacmahan isqabsanno ee, een, bulshaduna u ogaato faa'iidadiisa Xa- xanuunkan oo maadaamuu yahay mid baaralasis keena oo yani naafanimo keena een, ka hortegiisuna yahay ta ugu muhiimsan in gacmaha la isqabsado oo laga wada shaqeeyo dadkana wax la waacigeliyo waxna la baro cabdixakiin maxamuud shirwac barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha v o a hargeysa isla waryaheena cabdixakiin shirwac ayaa sidoo kale arrintan wuxuu ka waraystay agaasimaha ururka dhakhaatiirta somalilan doctor maxamed yuusuf cilmi agaasimaha ururka ayuuna weydiiyey bal sida uu u arko la dagaalanka cudurka dabaysha ta waxa weeyaan cudurkan een, adduunku wuxuu isla gartay kun iyo sagaal boqol iyo muxuu ahaa sideed iyo siddeetankii ayaa la isla gartay ee, olole ay hogaaminaysa ururka caafimaadka adduunka oo unicef iyo qolo kale oo la idhaha rotary foundation ay qayb ka ahaayeen in xanuunkaasi la dabar jiro oo markaa xanuunku sanadkii wuxuu ku dhici jiray ilaa boqolaal kun oo qof buu ku dhici jiray marka markii ololaha la bilaabay ee, sideed iyo siddeetankii laba kun iyo labayo tobankii waxaa waxaa adduunka oo dhan kaysiska laga soo ama dadka la- xanuunka lagu arkay waxay ahayn laba boqol iyo koob iyo sagaashan tallaalkii markii la bilaabay hawshii la galay ee, muddo laba kun iyo labayo toban ilaa sideed iyo sideetankii waxaa udhexaysa muxuu ahaa ilaa labaatan sano ayaa ayaa lagu gaadhay heerka muddo labaatan iyo sana laakiin waxaa dhacday in muxuu ahaa sanadkii muxuu ahaa laba kun iyo saddex iyo tobankii iyo laba kun ay- ay- ay- eh, saddex iyo tobankii iyo afar iyo tobankii ay yimaadeen maxay in wadamo cusub xanuunkii dib u soo laabtay oo noocyo cusub oo viruskii la arkay marka haddana waxay noqotay in eh, dib ololihii afar iyo tobankii ilaa shan iyo tobankii dib loo qaado haddana imika sanadkan intii intii laba iyo tobankii wixii ka dambeeyey ololihii markii la- dib loo bilaabay haddana imika wadamo badan oo ay ku jirta soomaaliya oo laguma arag eh, afrikada ah oo nigeria iyo soomaaliya iyo wadamada ugu sii dambeeyey ilaa kenya laguma arag muddadaasi Eh, markaasi waxay ka dhigan tahay in haddana muxuu ahaa eh, shaqo badan oo dambe la qabtay oo eh, xanuunkii haddana dib talaalkii iyo hawshii dib laysku hawlgeliyey oo dabeedna eh, la- si fiican looga hawlgalay weeyaan ayay sheegaysaa way doctore n waa muddo sanada imika inta la tilmaamay inaan lagu arag qaaradan afrika si aynu soo tilmaanayna de howlaha kala duwan baa la qabtay n maxaa loo baahanya maxay tahay tallaabada xigta loo baahanya in la qaado maadaama aan sanad lagu arag horta waxaa loo baahan yahay in talaalka wuu sii soconayaa wuxuu ka sii soconayaa waxaa laga yaabaa talaalkii kambeynka ahaa inaanu socon laakiin tiise talaalkii eh, eh, muxuu ahaa xanaanooyinka iyo meelaha laga helayey eh, waa waa loo baahan yahay sida aniga ila tahay waayo waxa weeyaan eh, qofkii in ilmihiisa weli ka talaalo ilmo kasta oo dhashay waa loo baahan yahay ilaa muxuu ahaa muddo dheer xanuunkii adduunka aanu ka maqan sidii muxuu ahaa cudurkii cudurkii loodhan jiray eh, furuqa oo kale oo mar- mar keliya adduunka ka baxay xadka laakiin iminka weli waxaa jirta sababaha loo sii waday waxaa jirta weli indiya iyo bakistan iyo dhulkaasi weli eh, uu kasii jiraa marka khasab waxa ah in muxuu ahaa la sii wado oo afghanistan iyo bakistan ayaa laftoodu inkastoo yareeyeen laakiin haddana weli eh, iyaga laftirkoodu lixdii bilood ee ugu dambeeyey eh, way way muxuu ahaa way way- way sii yaraanaysaa eh, dadka ay soo soo soo eh, ku dhacay cudurku laakiin tise weli in la sii wado ayaa aniga ilata ilaa adduunka oo dhan muxuu ahaa laga saaro
way n markaynu ka nimaadna howlwadeennada caafimaadka amaba dee cidda n, tallaalka iyo hawshan gacanta ku haysa n eh, dee bulshadii baa tallaalka inta badan la siiyaa waalidiintii baa jira qeybii kala duwanaa baa jira n iyay tahay inay iska kaashadaan imanka sii waditaanka hawshaasi aad tilmaantay ama ay sii wada wadaanay ka dhabeeyaan horta waxa weeye eh, bulshada communitiga ayuu ayuu saaran yahay muxuu ahaa eh, muxuu ahaa mas-uuliyadda ugu weyni waayo haddii ay communitigu ay fahmaan in dhibaatadii ay jirto oo laisla garto iminka waxaa jirta dad eh, dad eh, warar beena ama se warar aan la hubin ka fa- ka faafinaya tallaalka oo taasina waxay adkeynaysaa sidii dadkii muxuu ahaa eh, loo wacyigelintii dadka lagu waday ayay ayay ka hor imanaysaa dabeedna waxay adkeynaysaa in xanuunkii laga saaro adduunka marka wadamadaas dadka communitiga oo weliba dadka muxuu ahaa hogaamiyaasha hogaamiyaasha diinta xagga hogaamiye diimeedka ee muxuu ahaa culimada ee hogaamiye dhaqameedka ee raggaas oo dhan iyo muxuu ahaa haweenka ee oo iyaguna muxuu ahaa hooyooyinka iyo dhalinyarada kulli waxaa loo baahan yahay in la iska kaashado iyadoo muxuu ahaa ay jirtana muxuu ahaa ee, dadkii u qaabilsanaa caafimaadka oo wasaaradda caafimaadka iyo hay-adihiiya oo iyaga ay shaqadoodaba tahay intaasoo dhan markaa iska kaashato iyo weliba siyaasaddii dowladdii oo inay jirta siyaasad cad oo lagaga hortegayo xanuunada faafo oo dhan n doctore n hadda waxaa la yidhi muddo sanada lama arag n waxaa jira waxa la yidhaha xakamayn iyo dabargoyn ama prevention ama control iyo weliba n eradication n hadda ma la odhan karaya waa la dabar jaray xaaladan imka la tilmaamay u- u- qaybo badan oo adduunka ka mid a waa laga dabar jaray laakiin tiise haddana adduunka oo dhan lagama dabar jarin waayo waxaynu imika xusnay bakistan iyo afghanistan oo ay weli sii jirto laakiin se imika wa- aad bay ugu dhowdahay in muxuu ahaa adduunka oo dhan laga laga laga dabar jaro waayo meelo yaryar bokotis yaryar meelo yaryar unbaa imika sii jira waxaa laga yaabaa laba sano saddex sano meelaha in gudahood in lagaga saara adduunka waxaa la yidhi muddo sanada lama arag ama n waa la xakameeyey so africa in case lagu arko amaba xaalad n cudurka dabaysha n haddii tusaale ahaan oo kale la isdhigto ama dee dadaalkii hore la waday wax laga dhimo n maxaa suurtagala inay yimaadaan waxa waxaa suurtagala in eh, virusku hadduu meelo kale weli kasii jiro inuu meel kale ka yimaado oo oo u yimaado halkan amaba se uu- uu- qof dadku dadkii mandi way iska socdaan xuduudu way xidhan lakin hadda dadku way socdaan xanuunkuna xuduud ma yaqaano marka waxaa dhici karta inuu ilaa eh, eh, muxuu ahay iska yimaado mid kaloo la idhaha wild virus ama nooc cusub oo virusa marka waa mar walba in la digtoonaado waa muhiim Ma- markii eh, ciidankii iyo dadkii ka shaqayn lahaana inay meel eh, aan aan- aan- aan- aan la- timaamkaasi aan la baabiinin ee ay ay kuwo gurubiyo reedihi ay jiraan oo ka hortagi karaa ayaa loo baahan yahay kaasi waxau ahaa doctor maxamed yuusuf cilmi agaasimaha ururka dhakhaatiirta somalilan oo u waramayay waryaheena cabdixakiin maxamuud shirwac
Thank you.
haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii dareenka dadweynaha oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada garowe waryaheena nuux muuse birjeeb ayaa inoo haya
kusoo dhowaada waa mar kale iyo barnaamijkeennii dareenka dadweynaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada garowe maanta waxaan ku sugannahay kafeteriga kallis ee ku yaalla duleedka magaalada garowe waxaa ila jooga dhallinyaro fara badan oo aqoon-yahana fikrado badanna ka haysta dhanka booliyada barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay booliyada iyo sanadkii ugu dambeeyey oo aan guud ahaan ilaa iyo east africa aan laga helin booliyo waxaa igala qaybgalaya maanta barnaamijka marka ugu horreyso
magacaygu waa maxamed dahar caynsane
anigana magacaygu waa axmed jaamac magacaygu waa faysal faarax cali ugu horeyn haddaan gudagalno barnaamijkeenna aan ku hormaro caynsane barjeeb saaxib waa mahadsan tahay arintan ah boolyada iyo sanad aan laga waayin guud ahaan soomaaliya marka laga gudbo geeska afrika loo magiciisiyo waa arin mudan in la bogaadiyo waa wax lagu gaaray dadaal iyo maxaa layihahdaa isku tashi oo la iskugu yimid maxaa dadkii soomaalida ahaa iyo maamuladii jiray iyo deeqbixiyaashii ama dadkii maxaa layihahdaa donoriska ahaa oo iyaguna waxaa weye gacanta ka siinayay sidii loo dabargoyn lahaa waxaa nuuxow sanadihii ugu dambeeyey moodaa inuu isbedelay wacyigii ahaa awal fikir waxaa laga haystay tallaalka oo maxaa layihahdaa ka duwan kan hadda uu ku shaqeeyo taasaas waxay sababi jirtay in waalidiin badan aysan tallaalin ilmahooda oo ay iska dhaadhacsiyaan inay wax kale jiraan kadibna waxaa sahal noqon jirtay in cudurro ay soo baxaan oo ay ku dhacaan maxaa layihahdaa bahalkii ilmahaasi hadda wixii meesha waa ka baxay waxaamuddaa generationkii hadda soo baxay oo dhallinyarada wax baratay in ay wax ka bedeleen wacyigii horey u jiray soomaaliga qofka aan nirahno waxaa jiri jirta xitaa markii hore boolyada ka sokooba cudurka caadiga ah inuu qarsan jiray oo waagii hore qofka uu ka baqi jiray inuu maxaa layihahdaa ama uu ka xishoon jiray inuu intuu qof u tago yidhaa wareer waa xanuunsanaya saasaan halkaasaa laga hayaaye dawa u baahanahay marka wixii waa waa waa soo bedelay mata dadka hadda xarumaha caafimaadka way tagaan cuduradoodii way kusoo dhiiradaan waalidkii naftirkiisu markii caqabado badan soo baxeen iyo ilmo badan oo waxawey cuduro haleeleen oo waxawey kuwan shanta sano jirka waxawey waxa ka yar ama waxawey ilaa uu dhasho ilaa shanta sano cudurada yararka ku dhaco maxaa leedaa oo hadhowdana saamaynta noloshiisa kule iyo kuwan bahalkiiga ah marka la yidhaahdo waxaa ka hortag u ah laba dhibcood oo maxaa la yidhaha ama saddex dhibcood ama hal dhibic keliya oo uu qaato ama irbad yarow waxawey laga geliyo baad waxay u noqonaysaa wiqaayo u noqonaysaa ama maxaa leedaa ka hortag u noqonaysaa wax soo socda ilaahay maxaa qadartiisa waxmada dadkiina kusoo dhiiradeen maxaa la yidhahdaa oo maxaa la yidhaahdaa ay aqbaleen fikradda ahayd in ilmahooda tallaalaan oo rabaan inay ka hortagaan waxyaabaha soo bixi karaa marka waa arrin la bogaadiyo runtiina laguna magaciisiyo laakiin waxaan leenahay yaan intaas maxaa layihahdaa waa lagu seexan oo la oran sanad keliya boqolaal sano hore waxaa dadkeenna waxaa laga helay laga magaciisinayay maxaa lay cuduradatan ay ilmaheena saameeyeen oo ilaa hadda dad ilmihii iyaga ahaa kuwii ilmihii shalay ahaa maanta dad waaweyn weeye waxaana ka muuqataa calaamada jirkooda waa ay ka muuqdaan marka yaan la seexano dadaalka ha lasii wado waxaa weeye labada dhinacba sidii loo dabargoon lahaa guud ahaan mandaqadeenna waxaa weeye cudurka
nuux waa mahadsan tahay maxamed siduu sheegayo barnaamijkan horta xanuunkan waa wax boolyadu ma lahan ka dabatag laakiin waxay leedahay ka hortag haddii la yidhi sanadkan waxaa laga waayay east africa oo dhan ama soomaaliyaba gaar ahaan waa wax la bogaadiyo ma waxayna ku tusinaysaa wacyiga dadka inay dadkii barteen oo waalidku xarumaha tegayaan ama guryaha markii loogu tago ama dadaal badan oo la sameeyey wacyigelin ha ahaato wadaadada ha sameeyeen dowladii ha sameeyeen maamuladii waa dadaal badan oo la sameeyey laakiin haddana haddii la yidhaahdo maadaama xanuunkani uunan lahayn qofkii mar hadduu ku dhaco uusan lahayn daawo lagaga daba tegayo waxaa muhiima markaas in aan la seexan oo shaqadii la wado oo aan la oranin bolio free hal sano keliya toban sano xataa laguma kaaftoomi karo waayo waa wax ku dhacay aan ku dhacaynin qof sii socda laakiin ku dhacaya qof soo socda oo ilmo yar oo soo baxaya oo soo koraya xubnihiisii kala dhantaalanaya berrina aan loo helaynin wax lagu daaweeyo ilaahay baa daawo bixiya marka maadaaba aysan ahayn wax inagu awooddeedan aynu leenahay ama daawadii inaan keensanno ama inaan dhaqaalihii inta laynoo heelan yahay intay rabtaba ha ahaatee inaan ka faa'iidaysano baanu ku talinaya
bismillaahi raxmaan raxiim nuux waa mahadsan tahay adiga iyo bahda v o edaba boolyadu waxay ka mid tahay lixda cudur oo dilaaga ah waxayna dhib badan u geysatay bulshada aan caalamka oo dhan waayo ilmo marka uu dhasho dhibta ugu weyn oo ku dhacaysa waxaa weeye naafanimo naafaduna waa wax dhantaalaha oo disability eh, qofka waa wax dhantaalaha jirkiisa Een, boolyadu waxay ka mid tahay een, cudurrada dilaaga ah sida aan horeedu kusoo sheegay waxaa jira een, meelo badan oo aan balla gaarinba aan caalamku maanta gaarin Am- sida remoodka oo kaleeto dhulka baadiyaha ah Een, soomaaliya dadkeedu waa iska reer miyi inta badan boqolkiiba adiga een, afartan iyo shan meelahaas waa reer miyi dadka soomaalidu waxaa laga yaabaa fogsiinkuba inuusan gaarin inta badan lama dhihi karo marka bolio free wixii la hub marka la hubiyo oo la sameeyo quality controlkii een, baadiyihii een, lasoo maro oo meel kasta lasoo ogaado in boolyadii laga dabartiray baa waxaa la dhihi karaa bolio free laakiin hadda ma dhihi karno bolio free because of waxaa laga yaabaa baadiyihii oo aan cidiba tegin in bulshadii baadiyaha ku dhaqnayd uu asiibayo cudurkii marka aniga waxaan dhihi lahaa een, ama aan ku talin lahaa in la sii wado dadaalka si bulshada miyiga joogta iyo kuwa magaalada joogta labadaba loo badbaadiyo boolyada keliyana maaha waa dhammaan cudurrada diraaga ah boolyadu de way ka mid tahay cudurrada diraaga ah bay ka mid tahay marka waxaan ku talin lahaa in meelaha remoodka ah oo dhan oo soomaaliya markii laga dabar jaro boolyada waxaa ku xigaya cudurrada dilaaga ah boolyadu marka tallaalkeedu wuxuu dhinac soconayaa cudurrada dilaaga ah tallaalkooda haddii ay cudurrada dilaaga ahaa weli qaarkood ay kasii jiraan baadiyaha dee boolyadii waxaa laga yaabaa laba sano kadib ama sanad kadib in boolyada masana sidii usoo kacdo oo kiis ama laba kiis lagu arko haddii lagu arko een, juba jubbada hoose waxaa laga yaabaa in laga helo raascasayr raasgambooni ayay- marka lagu arko raascasayrna in laga helo laga yaabaa kiis waayo dadka soomaalidu way isu gurguraan wayna socdaan marka ma dhihi karno bolio free laakiin waxaan dhihi karnaa dadaalkii lagu eradictate garanayay oo eradication lagu sameynayay ha la sii wado coveragekana ha la ballaariyo deegaamada oo dhan ha la gaarsiiyo baan dhihi karaa waa hagaag- waan isla qaadanay in een, maadaama sanadkii ugu dambeeyey aan guud ahaan la arag eh, bolio in loo baahan yahay eh, in ka hortegista la sameeyo marka qaabkee ugu habboonad isleedihiin een, way fiicnaan lahayd iyadoo sanadkaas eh, la waayey aan lagu seexanayn haddana loo baahan yahay in ka hortegistii ay sii socoto
Een, waxa weeye een, arrintan een, hadda faysal een, Dr. faysal een, waxa uu een, ka dhawaajiyay arrin wanaagsan oo een, markii hore iyagoo maqnayd ba aniga oo ah een, arrinta baadiyaha taasi een, tusaaleahaan waa ku darsan karnaa iyada xisaabta naftirkeeda marka laga hadlayo maxaa la yihahdaa qaabka een, een, maxaa la yihahdaa loo dabargoyn karo waa iyadoo la ballaariyo maxaa la yihahdaa inta goobaha la daboolayo oo dadku ay maxaa la yihahdaa u badan yihiin oo dadku eh, soomaalidu markii reer guuraaga leeyahay waxaa la raacaa roobka naqa waxa naqaa la raacaa marka iyo iyo iyo meelaha biyuhu ay maxaa la yihahdaa ay ay maxaa la yihahdaa j- j- ka ag dhow yihiin ama ay ka jiraan ceelasha ay baraaguhu ku yaalaan badanaa een, iyo xufradaha marka goobahaasoo kale in xoogga la saaro oo lana ballaariyo magaalooyinkana si fiican looga howlgalo guryaha een, maxaa la yidhaahdaa iyo goobaha maxaa la yidhaahdaa een, dadku ay ku badan yihiin in la tago oo ilmaha laga magiciisiyo taasi oo ku imaanaysa wacyigelin ballaaran oo dadka meediyada lagala hadlo iyo maxaa la yidhahdaa een, goobaha kale oo maxaa la yidhahdaa fagaarahaba ah si marka ugu dambeysa loo gaaro waxa aan u socono oo ah in guud ahaanba dalkeena aan ka ciribtirno aan cudurkan ay ubadka inoo soo kacayeen ay noqdaan kuwa caafimaad qaba ilahay baa caafimaad ka baxshaya Ee, waa mahadsantaha nuux waxay ila tahay waxaa lagu ee, sii wadi karaa ama ay muhiim ku tahay in dhowr dhinac xoogga la saaro wacyigelin badan in la sameeyo in k- muhiimadda kaloo la saaro ya, shalay intii la gaaray inaysan ka yaraanina in kale lagu siyaadiyo oo meelihii shalay la tegayay magaalooyinka hadday ahayd meelaha ka fogna lagu- lasii badayo waxaa kaloo iyaduna muhiima xogta aruurinteeda in xogtu waa muhiim because waxa la sheegaya hadhow xog bay noqon doontaa xogta marka in waqti badan lagu bixiyo juhdi lagu bixiyo oo m- mar walba lasoo aruuriyo qof labo intay marba tahay si loo sheegi karo intaas oo qof baanu gaarnay intaasna maanan gaarin intaasaad jawaabtu tahay markaas xogta laftigeeda in la aruuriyana waa muhiim in xooggana la saaro meelaha bulshadu ay ka jilicsan tahay meelaha ay ka jilicsan tahay baa jira oo umad- oo aan haysanin waxaanba fikirka haysan in iyadana xoogga la saaro la caawiyo dowladda iyo maamulada laftigooduna inaan hay-adaha keliya loo daynin xoog layska saaro haddii aan dhaqaale iyo wax kale lagu kabaynin waa in ugu yaraan dadka moral support la- laga taageero waxaan inuu muhiim yahay ay tusiyaan laftigooda
nuux waa mahadsan tahay bulshada soomaaliyeed sidaan horeba usoo sheegnay waxay u badan tahay reer miyi iyo beeraley Een, haddaan dhulka webiyada ku yaalaan oo beeraleydu ay ku badan tahay iyo dhulka een, miyiga ah oo uusan gaarin tallaalkii oo aan daata saxa laga helin oo aan surveillance lagu samayn lama erdikan garan boolyada boolyadu tallaalkeeda haddii magaalada un lagu qaybiyo macna ma tarayso waxaa muhiim ah in miyi iyo magaalaba la gaarsiiyo social mobilizationka la badiyo oo wacyigelinta la badiyo xogtana xog uruurintana la badiyo marka kadib waxaa soo baxaysa haddii kiisas ay jiraan waxaa imaanaya markii xog ururintu ay badataba oo saturnal siteska la badiyoba waxaa la helayaa xog siyaada ah haddaan marka xogihii meelihii laga heli lahaa la abuurin dadkiina la wacyigelin miyi iyo magaalaba aan kaambeynku ka socon lama dhihi karo bolio is free bolio is free kiiska ka dhaca een, een, central africa ama een, s- een east africa ama s- north africa ama kiiska ka dhaca ama asia kiiska ka dhaca wuu imaan karaa een, puntland ama wuu imaan karaa muqdisho ama wuu imaan karaa kismaayo ama hargeysa wuu tegi karaa may fahantay marka haddii aan la samayn meelo badan oo xog badan soo saadha oo xog laga helo asaan la samayn in coverageka la ballaariyo oo miyi iyo magaaloba la gaarsiin bolio free ma aynu dhihi karo marka waxaan ku talinaynaa wasaaradaha caafimaadka ama kuwa federaal ama tan federaalka ha ahaato ama kuwa maamul goboleedyada ha ahaatee in ay xooga saaraan si ay u abuuraan saturnal sites badan iyo in ay gaarsiiyaan tallaalkii coveragekiisa meel sare oo boqolkiiba boqol ay gaarsiiyaan markaasaa waxaa la dhihi karaa bolio is free waagag aad u mahadsan tihiin intaas ayuun kusoo afmeeraynaa toddobaadkan barnaamijkii dareenka dadweynaha oo idinkaga imaanayay magaalada galowga
aad ayuu mahadsan yahay nuux muuse birjeeb oo barnaamijkaasi dareenka dadweynaha inala socodsiinayay halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabeysha ayaanu gabagabadiisii hadda kusoo dhownahay bal aan ka codsado falastiin axmed iimaan inay nala socodsiiso qodobadii wararka caalamka u doorkorona mahadsanid xuseen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka midooda yurub ayaa maanta shir kule magaalada brussels ee dalka beljumka shirkan ayaa lagaga hadlayaa sidii wax looga qaban lahaa dhibaatada ka dhalatay qaxootiga tirada badan ee ku qulqulaya qaaradda yurub waxaana uu shirkani kusoo beegmayaa iyadoo dowladda hungari ay ku dhawaaqday inay maxkamad la tiigsan doonto ciddii isku dayda inay ka baxsadaan booliiska ilaaliya xuduudaha dalkeeda mas-uuliyiinta dalka maleeshiya ayaa sheegay inay xireen saddex qof oo lala xiriirinaya qaraxyadii bambooyin ay dadka badani ku dhinteen ee bishii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada bangkok ee caasimada dalka tailan khaalid abubakar madaxa booliiska maleeshiya oo shir jaraa-id qabtay kuna qabtay magaalada kualalambuur ayaa sheegay in booliiska uu soo qabtay nin u dhashay dalka bakistan iyo laba qof oo reer maleeshiya ah oo ay midi tahay qof dumar ah oo lala xiriirinaya inay qaraxyadaasi ay luku lahaayeen maleeshiyada ururka daalibaan waxay weerar ku qaadeen xabsi ku yaala bariga dalka afghanistan iyagoo xabsiga kasii daaya boqolaal maxaabiisa weerarkan oo ahaa mid si weyn loo soo abaabulay ayaa ku bilowday weerar ismiidamina oo lala eegtay gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa kaasoo u sahlay in ragga hubeysan ee ka tirsan daalibaan ay galaan gudaha xabsiga aad ayuu mahadsantahay falastiin axmed iibaan haatanna aynu ku wada nasanno codkii fanaankii cumar dhuule iyo maryam mursal iyo heeskoodii buur baa ku gudban
siduu ii barkaday burdo kama bogto ibarrinsayo waygu bahaye siduu ii barkaday burdo kama bogto ibarrinsayo waygu bahaye adaan ku ku bukaa may bogsiin kartaa haddaan ku bukaa may bogsiin kartaa Gurbaa kugu gudbanee gurbaa kugu gudbanee miyaad soo bixi kartaa
dhulka ilaa ballaadhe berya kama raagine dhulka igu ballaadhe may baxnaaninaysa ah may baxnaaninaysa anigaba beryu bacdila maro beerkiyo wadnaha boogiga shide anigaba beryu bacdila maro beerkiyo wadnaha boogiga shide birbaigu jabsane miyan weli bogsade birbaaygu jabsane miyan weli bogsade
gurbaa kugu gudbanee gurbaa kugu gudbanee miyaad soo bixi kartaa
dhulka igu ballaadhe berya kama raagine aha dhulka igu ballaadhe may baxnaaninaysa way may baxnaaninaysa
cododka macaan ee banaxariistii jannaha ka waraabiye fanaanka cumar dhuulle cali iyo fanaanada maryan mursal ciise gabagabo ayay u ahayd guud ahaan idaacaddeenii habeennimo ee barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha waxaan idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan mar kale intaan hawada dib ugu kulmi doono waxaan idin leenahay nabadgelyo dhisto siduu yay birdana bahdi iga jare nabsi igu bata buuliga dhisto siduu yay birdana bahdi iga jare inta lay buddhigin may bogsiin kartaa inta lay buddhigin may bogsiin kartaa
This program has come to you from the Voice of America, Washington.